barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington lantaab soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan boggayaga v o a somali com
duur wanaagsan dhegaystayaal waa maalin axada koob iyo labaatanka bisha abriil sanadka laba kun sagaal iyo tobanka afrikada bari saacaddu waxa ay tilmaamaysaa kowdii iyo barkii duhurnimo washingtonna saacaddu waa lixdii iyo barkii subaxnimo idaacaddana waxaa wada jir halkaan idinkala socodsiinaya cabdixakiin maxamuud shirwac iyo anigoo ah caashe ibraahim
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa ka mid ah barnaamijkii hibada iyo halabuurka oo ay toddobaadkan martin loogu tahay gabadh dhallinyara oo hal abuur ah taasoo hal abuurkeeda dadka ugu gudbisa baraha bulshada in walaahi ilaa iskuulkaygii dhexe waan samayn jiray buraamurada sidoo kale geeraarada waan samayn jiray balse waxaan bilaabay inaan canshaanduubo oo maqaalada gaarsiiyo dadka aduu ilaa iyo sanadkan laakiin sugaanteeda ilaa labada kun iyo afariyo tobankii saddexi tobankii waan samayn jiray sugaanta
heesaha barnaamijka idin hayana waxaa ka mid ah
sadaashuna ii wacnayd adigoon cidna ilaasimayn wataad boga igu siiday
waa hagaag safkii ku xidhnaa wadnaha sureekhay maxaa bedelay waa intaan idaacadda ku guda jirnaad kaga bogan doontaan dabcan ciyaariyo qodobo kale ayaad ku maqli doontaan idaacadda hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida
saraakiisha ayaa sheegaya in saddex kiniisadood iyo saddex hotel oo ku yaala sri lanka ay ruuxeen qaraxyo isku mar dhacay axaddan maanta ah ugu yaraan boqol sideed iyo soddon qof ayaa lagu soo waramayaa inay dhinteen in ka badan afar boqol oo qofna ay ku dhaawacmeen qaraxyada wakaaladda wararka ee associate press ayaa kasoo xigatay sarkaal xagga amniga ah oo sheegaya in laba ka mid a qaraxyada ay fuliyeen dad isa soo miidaameeyey saraakiisha ayaa sheegaya in mid ka mid a kiniisadaha la qarxiyey oo lagu magacaabo saint anthony iyo saddexda hotel ee la qarxiyey ay ku yaaleen colombo oo ah caasimadda srilanka kiniisadaha kale ee la qarxiyey waxaa ka mid ah saint sebedistan oo ku taala magaalada la yidhaahdo negombo oo ka baxsan colombo iyo kiniisad kale oo iyana ku taala duleedka magaalada colombo ma jirto cid ilaa iyo hadda sheegatay mas-uuliyadda weeraradan
mas-uuliyiinta dalka suudaan ayaa xidhay dhowr qof oo ka mid ahaa xisbigii madaxweynihii xukunka laga tuuree dalkaasi cumar xasan al bashiir tallaabadan oo sii xoojinaysa militariga xukunka gacanta ku haya ayaa iyadaoo ay weli sii kordhayaan cadaadiska ka imanaya dadka dibadbaxaya kuwaasoo dalbanaya in ay talada gacanta u geliyaan rayidka tallaabo kale oo iyadana sii kordhinaysa kala daadsanaanta ayaa iyaduna ah in meesha laga saaro xukunkii albashiir waxaanay golaha militariga ee kumeel gaadhka ahi ay sheegeen in ay howlgelin doonaan ama howlgab ay gelin doonaan sideed sarkaal oo darajadoodu ay tahay lieutenant general kuwaasoo ku jira sirdoonka iyo weliba hay-adaha nabadgelyada sidoo kale shalay toole waxa ay sheegeen garsoorka dalkaasi in xeerlaaliyaha dalka suudaan uu baadhitaan ku bilaabay eeda la xidhiidha in albashiir uu lacagaha ka ganacsanayay islamarkaana uu haystay xaddi badan oo lacaga qalaada kuwaasoo aan sharci ahayn waxaanay ilaha warkan uu ka soo baxay ay xuseen in saraakiisha sirdoonka ee militariga dalkaasi oo baadhitaan ku sameeyey guriga albashiir ay ka heleen shandado ay ku jiraan saddex boqol iyo koob iyo konton kun oo dollar lix milyan oo yuuro iyo weliba shan milyan oo ah lacagta dalkaasi suudaan laga isticmaalo
wanaagsan dhegeystayaal mar kale meel kastood naga maqlaysaan haatan waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka aad maalin kasta oo axada hadaha iyo kale aad ku maqashaan barnaamijka dhalinyarada maanta ee ah barnaamijka hibada iyo hal abuurka waxaa magaalada boosaaso kusoo diyaariyey yuusuf maxamuud yuusuf
kulanti wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka hibada iyo hal abuurka oo toddobaad walba hadahan oo kale aad ka dhegaysataan laanta afka soomaaliga ee v o a barnaamijkeenna hibada iyo hal abuurka ee maanta waxaa inoogu marti ah mid ka mida dhallinyaro ka samaysay magaalada boorama warshad ridiqda midhaha ka soo go'a beeraha axmed cabdi ismaaciil wuxuu ka mid yahay dhallinyarada abuurtay warshadan farsamaysa midhaha dhuuniga loo cuno ku soo dhowow barnaamijka hibada iyo hal abuurka ee dhallinyarada maanta waad mahadsan tahay haashim shamargood aad baan kuma hadnaqayaa waana dhowahay warshadda aad samayseen ee beexaan aad u bixiseen ee farsamaysa dalagyada ka soo go'a beeraha waddanka gudihiisa waxaad nooga waran goorta aad samayseen iyo waxa aad ugu tala gasheen marka hore aad baa mahadsan tahay haashim mar kale waan ku mahadnaqayaa adiga iyo v o da iyo barnaamijka laftigiisaba war horta fikirku wuxuu nagu dhashay laba kun iyo lix iyo tobankii dhammaadkiisii toddobiyo tobankii farsamo ahaan iyo inaan wax soo raadina ayay noqotay ilahay wuxuu suurtageliyay in mashiinadii iyo qalabkii iyo waxaan u baahnaynba inaan helno laba kun iyo sideed tobanka dhexdiisii imikana waanu bilownay warshadda hadda waa bilow wanaagsan tijaabadii waan ka baxnay marka imika hadda inaan suuqii aan aada u dhex galno baan rajaynaynaa insha allah markaa saddexdaas sano ayay soo socotay socod ahaan marka maadaama imika aad suuqii gasheen waxyaabaha ay soo saarto maxaa ka mid a hadda ahaan waxaa horta diyaara
wacan wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka hibada iyo hal abuurka oo toddobaadkan ay marti noogu tahay maariye maxamed yuusuf oo ka mid ah dhallinyarada hal abuurka leh ee ku sugan magaalada boosaaso islamarkaana hal abuurkooda kusoo bandhiga baraha bulshada toddobaadkan ayay v o a marti uga tahay barnaamijka hibada iyo hal abuurka aad baad u mahadsan tahay walaalo waan dhowahay aad baanan kaaga mahad celinayaa barnaamijka in walaahi ilaa iskuulkaygii dhexe waan samayn jiray buraamurada sidoo kale geeraarada waan samayn jiray balse waxaan bilaabay inaan geeraaradeyda ama buraamuradeyda aan sameeyo aniga inaan calshaanduubo oo maqaalada gaarsiiyo dadka aduu ilaa iyo sanadkan laakiin sugaanteeda ilaa labada kun iyo afariyo tobankii saddexi tobankii waa samayn jiray sugaanta qaab nooceya marka sugaanta aad ku gaarsiisaa bulshada qeybaheeda kala duwan markii hore waan qori jiray keliya dhacdaana inay waraaqaduhu iga lumaan buuggu iga lumo oon anigoon xifdin aan iloobo laakiinse hadeertan maqaalo baan duubaa barta facebooka youtubeyada social mediaha dhan baan ku gaarsiiyaa dadka maqaaladeeda iskuullada waan tagaa barnaamijyada waan ka qayb galaa ama barnaamijyaan anigu sameeyo jaamacadaha iyo xiliyada xafladaha baan sugaanteeda uga qayb qaataa bal waxaad iga hortaa marka barnaamijkan aad samaysid hal abuurka iyo maasooyinka iyo gabayada iyo buraanburada markaad tirisid waxaa jira cid kaa kaa dambeysa oo ereyada iyo waxaa kaa saxa may walaahi ma jiraan qof ereyada iyo iga eega ma jiraan laakiinse dad igu dhiirigeliya way jiraan oo idhahaa samey amase halkaa kasii wad oo faamilkaygu horeeyo iyo asxaabteyda bulshada ku xeeran way jiraan laakiinse qof iga jeegareeya sugaanta aan sameeyo ma jiro waa tahay maari gabar gabarna waa tahay dhalinyaro ah haddana markii aad sameynaysid barnaamijyada noocan oo kale aad bulshada usoo bandhigaysid dhibaato iyo faa'iida labada dhinaca waa kaaga imaanaysaa bal bulshada markaad qiimayso kaalin teeleg bay ka qayb qaataan waxyaabaha aad usoo bandhigto baraha bulshada aad ku bandhigto horta dhibaato saa ugu weyn kalama kulmin oon ahayn gabar baa tahay ma gebyi kartid calaashaan ma geraari kartid saasaan ahayn dhibaataan intaan ka weyneyn kalama kulmin bulshadana walaahi aad bay suugaanta iyo hadeertan waqti xaadirka la joogo u jecel yihiin marka wax maqaaladeydana wax dhibaato ah oo aan ku arkay ma jiraan mumkin dadkan isku mid maahan dad saa-id kusoo dhaweynaya iyo dad aan ka helaynin sugaantaada ama aan jeclaysanaynin way jiraan laakiinse aniga waxay la badan calashaan inta bositifeka ah inta badan waxaa u badan tahay inaad ka warantid arrimaha geeraarada qoraal iyo muuqaal aad kusoo bandhigto baraha bulshada bal geeraarka ugu horeeya nala wadaagayso muxuu yahay geeraarkan waxaa la dhahaa gocasho wuxuu ka hadlayaa dareemo aniga ii khaasa amase dareemo aan qof kale ku arkay calaashaan guulow walahayow anigoonan gaasirin awoodaha gangaarkeed ii siisay goonnida dembi guudka saaran gafna aanan kaa gelin naftan gaabiskaaba gocashiyo xasuus dheer gemi weyda jiifkoo qalbiga gubanayo maankaa gocanayo goor dhexe aleelkii geeraara burqadee guulow walahayow gabalkii dhacaayaba guul baan sahminayaa guudka qalin ka saaraa naftan kula gurxamayaa guclay orodka dheerey gadaashii ha eegina gaar baan dhahaayool misna waa go-doon kale wakhtigaa igabayo anigoon gaarin dayaxii isagoon geedigaan raraayey isagoon gaarin dayaxaba gadaal buu u laabtaa guulow wallahayow dunidaaba guranoo wakhtigaaba gaabane saacadaha iskurayaa galabba waacaynee admiga dhammaantii midba dhiilad gaaruu la godoonsan yahaye anna guulla waxa qoran go-aankaa samaawiga inaan samir guntada mooye gacan sayri maayee kaa guddoomi qadarkii maankaa gocanayaan gadaalu la hadlaayaa gabse hadalka oo gama guushaadu oo lalii waad gaari doontaa kolad geed u fuushiyo kolad uba guclaysaa waad gaari doontaa gadaal ha uga jeesana haddaan geeri kuu iman oon iilka lagu geyn waad gaari doontaa ka gaashaamo guuldaro gacmaha sare u taagoo guulo maganso weliga qofka guusha kula jecelkan kula gooba xumaha nimbe wuxuu galaa loo gudaayay ka gaashaamo guuldaro ruuxa kula geeraadkii garabkaaga joogaa dadka loo gacloodaa dadku wadagob maahee ruuxii markuugu gafa weeraha guracanee kaa gaara maangaabka adigoon ka gubanayn garaadkaaga kaashoo la saaxiib wakhtiga guran guushu waa hayaanee nafyahegoo hadaayo gacmaha sare u taagoo guulo maganso weliga waa tahay dhegeystayaashu way isweydiinayaan maariya maxamed yuusuf gabaygaasi oo sida ay u qaaday maadaama ay qiso ka hadlayso ma qiso adig kugu dhacday nafsadaada mise waa cid kale hortu qiso maahan waa calaashaan dareemayaasheeda aniga maari ahaan ka turjumayay inaan jeclaystay inaan heerka heer sare aan guul ama aan gaaro oo aan ku turjumayay anigii ilaahay inaanan ilaahay ku caasinaynin oo mar walba aan qadarka rumaysanahay maadaama gabayada aad tirisid inta badan dhalinyaradu waxay u badan yihiin arrimaha social mediaha waxaa jira lamaanayaal jaceylka iskugu gudbiya gabayada oo kale ama geeraarada bal waxaad iga hortaa ma jiraan dhalinyaro kula soo xidhiira oo gabdho iyo weelalah oo aad u gudbisid qoraalla ugu qodho si uu ugu diro qofta saaxiibtiisa ama jaceylkiisa ah haa marmar way jirtaa garaaro yaryar oon saa u badnayn aan ka sameeyo dadka isjecel ama lamaanaha caruuska ah camal way jirtaa aan ka sameeyo garaaro laakiinse anigu saa arrimaha jecelka iyo ugama hadlo wax ka mid a waxyaabaha aan ka hadlo dowladnimada wacyigelinta ama arrimaha markaa deegaanka ku noolnahay dhacdo walba markaa aduu lasoo gudboonaata
dhanka wacyigelinta waxyaabaha ka tirsan maxaa ka mid ah waxaa ka mid a maanse aan weli duubin oo magaceedu yahay dunyo oo ka hadlaysa calaashaan gubsiga ayaamahan kusoo batay deegaankeenna gaar ahaan dowladda goboleedka puntland maanse hore way jirtay aan ka sameeyey caaisha ayaantii falka xumaaya caaisho lagula kacay kabacdito waa sii socdaa arrinkii hadeertana maansadan waxaan dadkan waxaan dareenkayga la wadaagayaa bulshada ku nool deegaanka dowlad goboleedka puntland ha ahaato siyaasiyiin ama dowladda sare ama cuqaasha ama da-yarta ama intii dee garaadkoodu fiyo yahay oo wax garanaysa waxaan ku bilaabay maansada sida tan daaleyda maansada anigoon ka duwaheen duqaydiyo waxgaradkiyo inta diinta baratiyo da-da igu garaadkiyo dalka aan ku noolahay dowladdaa u talisaan su-aalahan duldhigaye dadanlow maxaa dhacay hadalladan dikaankee dhegaheennu diideen qalbigana duraayee dharaarahan inagu dadan deegaankan ku noolnahay maha kugu digsiimee dadanlow maxaa dhacay dumarku dacwo bay yihiin daruusta ma aadano oo dukaanuma laabano dulqaad badan hooyadeen adeeg uma doono oo derbiyaday wada tuban yihiin daabley bay wada sitaan dushay kaa dooxayaan darxumo nolol weeyatane dadalow maxaa dhacay annagoo taala duubaneen dulmiyo ka daraaba yimi kubsiyaan diiwaan lahayn daliiliyo xeyr lahayn weliba laysdooxayoo qabriga laysduldhigayee dadalow maxaa dhacay doqonka ragdooriskee weliba dowgiisu yahay walaasha dooxa iyo raaxada darisyada ka doon markii loo dudahayee duqaydu u kala ordeen dalxiis loo dirahayee dibadda la geynayay da-dii kale ay arkeen waa kaa dulmigii tarmee dahfur kufsigii noqdee dadalow maxaa dhacay dumarnimo xishoodkeed haddiina lagu deen waayey diintiyo kitaabkii daliilkii qur-aankana miyaan lagu dawoobeen ragba waan isdeenno guur dooni maynee dadkii aan ka dhalanno dalka miyaan ka dhoofnaan dawarsiga shisheeyaha dan miyaynu mudnaa dadalow maxaa dhacay miyaana loo damqaniheen damiirkii maxaa helay daacad baynu doonnee dadalow maxaa dhacay daa'ima wallahayow dalkii aan ka dhalanaa diirtaana badaye erge aynu diran iyo rabbiyow dacwaana dad badan baa isweydiinaya marka maariyo oo gabayada tirisa wakti noocee ka gala
ma jiro wakhtiyo ii khaasa oo aan sameeyo maansooyinka ama garaarada balse markaas hadba wacyiga taagan iyo dhacdada taagan unbaan ka sameeyaa wakhti saa u badanna iguma qaadato inaan sameeyo
waata dhalinyaro badan oo dumar ayaa jira oo wiilal ah laftigooda inta badan ma soo bandhigaan waxyaabaha maankooda ka guuxaya hibada ay u leeyihiin dhalinyaraas maxaa odhan lahayd anigaba way jirtay wakhti aan soo bandhigi jirin oon ka cabsan jiray inaan bulshada horteeda lasoo istaago waxaan dhihi lahaa inaad maskaxdaada ka hadashid ama waxaa qalbigaaga ka guuxaya nafsiyadaada shakhsiyadaada inaad soo bandhigtid waa muhiim hadhowto dhacdo shakhsiyadaada markaa soo bandhigto ama qofnimadaada dhabta ah inaad ku guuleysato oo ka baqaan dhalinyaradu inay ku guuldaristaan ama ku fashilmaan ama dhaliilo ay kasoo gaaraan bulshada ku xeeran balse guusha dhabta waa inaad u dhabar adeegtaa waxa kaasoo gaaraya dadka kugu xeeran markaasaad noqon kartaa qof saxa muddooyinka ugu dambeya waxaa jiray dhalinyaro badan oo tahriibaysay oo dalalka dibadda aadayay iyagoo ka cararaya waddanka oo shaqalaan inta badan la sheego bal waxaad iga warataa wacyiga dhalinyarada ee dibadaha aaday iyo tahriibta ma jiraan gabayo aad ka tirisay mario way jiraan gabayo aan ka tiriyey dhalintaas dalka shisheeyaha aadayso balse ma soo bandhigin laakiinse waxaa jira barnaamijyo aan qabtay oo dhalintaas lagu wacyigelinayay amase barnaamijyo hablaha iyo lagu wacyigelinayay
maxaa ka mid ahaa marka barnaamijyadaas aad haweenka ku wacyigelinaysa
barnaamijyada waxaa ka mid ahaa barnaamij aan qabtay bishii koowaad toddobadeedii bishii labaad toddobadeedii oo ciwaankiisu ahaa haweenku jikada kuma koobna waxaan ku qabtay boosaaso waxaan kala hadlayay hablaha inaysan calaashaanin calaashaan ku koobnaan jikada ay waxbartaan ay shaqaysan karaan ama ay soo bandhigi karaan xirfadahooda gaarkaa ee ilaahay heybadda u siiyey qofnimadooda saxdaana ay tusi karaan dadka iyo inaanu haddaanu haweennahay aa wax badan qaban karno haa saaid inaa wax badan qaban karno laakiin fikirka ma aaminsan tahay adiga ahaan in haweenku ay gurigooda joogaan ragga dhalinyarada ay soo shaqeeyaan ka waran inta badan waxaa la isticmaalaa dumarka gurigooda ha joogaan wn way kala tahay ama inuu gabadhu gurigeeda joogto hortuu gabadha inuu gurigeeda joogto wax uga wanaagsan ma jirto laakiinse markii aad u baxaysid inaad shaqo soo samaysid amase inaad wax soo baratid ama wadanaha gagaarka markaa aad u bixisid iyadoo taa ku jirno iyadoo taa ku jirto waqarna fii buyuutikuna walaa tabararajna tabaruj aljaahiliyati aluulaa haddana inaanu soo baxno oo waxbaranno oon xataa diinta faafino shaqaysano ma jirto waxa inoo diidaya gabagabada barnaamijka ayaan joognaa gabayadaada kale oo aad tirisay maxaa ka mid ah waxaa ka mid a maansadii qaran ayaantii horeetaba iftiinkiiyo ilayskii sida oogta waa beri ankadkiiyo hilaacii sida noon qabno oo kale saxan saxa udgoon badan idilkeenna saaqdo ididiilla qarannimona ku wada idlaato waxaan laba ilaa weyn sida loogu ooye iskuulladii la kala diray adeegiina loo xira astaantii ayaanta ummad kale irdhowdiyo isu soo hilowgii iyo farax awood weyn ayaantaas ka dabadeed itaalkeeni soo nuqo sharaftii la aasiya magaceenni oodmiyo astaanteenni qorannimo sidii aan ahayn beri aarka geeska haystii libaaxii ayaa yimi inkastoo isfahan xumo nagu reebta ee loo inkaarqabo mucaaradi kenya iyo imaaraad ingiriisku keensaday ibtilooyinkeenoo bala aan la aragayo isiri qabiil iyo hadba aana soo fagay eeliya xumaan dhigay laday faleen iyo inkaar baa dhacaysay internetka geliyeen adduun sharaf kumay lahaa aakhiro kasii daran balse waan isdhaannaa oday taliya baa jira danguudeega baa jira hooyo noo adeegto il noo galeyso dowlad noo aheedo sama bixiso ummadoo aan ilaawin baa jirta gabagabada barnaamijka ayaan soo gaarnay ee maariya ee maxamed yuusuf oo ka mid ah dhallinyarada hal abuur kale ee magaalada boosaaso baaqaaga ugu dambeeya dhalinyarada uga tegaysa maxaa uu yahay baaqayga u dambeeya aan uga tegayo dhalinyarada waa inay calaashaan fikradahooda soo bandhigaan gaar khaasatan hablaha soomaaliyeed waxaan kula talin lahaa shucuurtooda ama dareemahooda gaar shucuurtooda ama dareemayaashooda gaarkaa inay soo bandhigaan la wadaagaan bulshadooda way helayaan qof garab istaaga wayna arkayaan qof dhahaa oo ku gacan sayra balse mar walba waa inaa hadafkaaga adigu ka dhabaysaa markaasaad noqon kartaa qof saxa aniga maariye ahaan maariye ahaanna qof kasta oo iiga baahda garab waan caawinayaa ama waan mar walba waan idin garab taaganahay haddaad tihiin dhalinta soomaaliyeed gaar ahaan hablaha soomaaliyeed guud ahaan dhegaystayaal intaas ayaan toddobaadkani kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkii hiibada ee laabuurka oo aad ka dhagaysanayseen idaacadda v o e barnaamijka wuxuu idinkaga imaanaya magaalada boosaaso anigoo yuusuf maxamuud yuusuf ayaa barnaamijka idinla socodsiinayey waxaana martina ugu ahayd toddobaadkani barnaamijka maariye maxamed yuusuf oo ka mid ah gabdhaha dhallinyarada ah ee hal abuurka leh ee ku sugan magaalada boosaaso inta barnaamijka la mid a ku kulmi doonno nabadgelyo
waagaag dhegaystayaal yuusuf aad buu mahadsan yahay oo barnaamijkaasi inala socodsiinayey haatan haddaaynagu kacno magaalada colombos ee gobolka ohyo oo waddanka maraykanka oo ay ka socdaan toddobaadka ciyaaraha soomaalida ee waqooyiga amerika haddaba wararkii ugu dambeeyey ciyaarahaasi waxaa warbixintan noga soo diray halkaasi waryahayaga jamaal axmed cismaan weli waxaa gobolka ohyo gaar ahaan magaalada colombos ka soconaya tartanka ciyaaraha kubadda cagta ee sanad kasta la qabto oo sanadkan sanadkiisa sagaali tobanaada waxaa la ciyaarayaa kulammada samafaynalaha oo maanta labada kooxood ugu dambaysay faynalaha ay dheeli doonaan maalinta axadda ah halkaas uu tartankana la filayo in lagu soo gebagabeeyo tartankan waxaa ka qaybgelayey ilaa iyo labaatan kooxood oo ka kala yimid gobollada kala gedisan ee maraykanka iyo dalka kanada waxaana sanad kasta loo qabtaa in bulshadu ay isdhex gasho islamar ahaantaasina la helo ciyaartooy marka ciyaaraha kubadda cagta si weyn waxa uu qabtaa gaar ahaan jiilka soo koraya bashiir geelle oo ka mid ah qabanqaabayaasha tartankan ayaa waxa uu v o e uu uga warramay tartankan sanadkan waxa uu kaga duwan yahay heerka uu hadda uu marayo ee samafaynalaha kulmada dhacaya iyo kuwa kale ee faynalaha la ciyaari doonayo xilliga la dheelayo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aad iyo aad ayaan ugu mahad celinayaa alla ka sokow v o eeda sida habsami la'aanta ay uga qayb qaadato arrimaha bulshada soomaaliyeed qaar ahaan maaragta youth sportsga sidii walaalkay uu sheegay ciyaarahan waxay ku bilowdeen labaatan tiim maantay waxaa la bilaabay oo furitaanka la sameeyey arbacada ahayd shalayto oo jamco ah ayaa waxaan soo gebagabaynay ciyaarihii group stagekii halkaasoo ay ku soo baxday siddeed kooxood labaatankii kooxood ay ka soo baxday siddeed kooxood maanta siddeeddaas kooxood ayaan markii ay sisii reereebeen waxaa ka soo baxday afar kooxood afartaas kooxood oo ka kala yimid magaalada kentucky oo loo yaqaano kentucky all stars tiim ka socda magaalada minneapolis oo la yaqaana halgan united oo qaaday koobka sanadkii lasoo dhaafay iyo koox la yidhaahdo north stars oo ka socota magaalada colombus ohio iyo koox kaleeto ka socota colombus ohio oo la yidhaahdo t m t halkaas oo afartaasi kooxood ay isku hardiyeen ay ku soo bixi doonaan laba maaragtay kooxood oo kama dambaysa halkaasoo lagu soo gabagabayn doonaa xadda insha allah biidnillahi alkariim marka halkudhigga sanadkan ciyaarahan muxuu yahay maxaase laga baran karaa tartankan muddo sanad soo qabanayseen hadda gebagaba ayuu maraya run ahaantii halkudhigu horta ugu horeyn waa baruurigan oo kaleeto waa community service waa meel meesha dhallinyarada soomaaliya iskugu imaadaan oo isbartaan tan ku xigta halkudhigu sanadku wuxuu ahaa af soomaaliga maadaama dhallinyarada qurbaha joogta uu kasii dhumaya af soomaaliga in muhiimadda ay leedahay in luqadda adiga aad haysatid oo dhaqan ahaan iyo maaragta heritage ahaanba aad u haysatid aad baratid maxaa yeele luqadda haddaad aqoon dhaqankiina ma baran kartid taas ayuu ahaa in dhallinyaro badan oo aad saad u arkaysid ayaa garoonka maanta dhaafisay oo meel la kale istaagaa la laayahay dhallinyaradaasoo dhan maaragtay run ahaantii waxay maanta meesha iskugu yimaadeen wax kaleeto aanan ahayn soomaalinimaa isku keentay marka aad ayaan ugu faraxsannaa annagana inaan qayb aan ka noqonno dadkii isku keenayay tartankan ayaa la filayaa in la soo gebagabeeyo gelinka dambe ee axadda xilliga maraykanka waxaana bashiir geelow ka mid ah qabanqabayaasha tartanka uu rajo wanaagsan ka qabaa in si wanaagsan tartankan uu ku dhammaado waxaa galab kasta u soo daawasha tagaa tartankan dad aad u fara badan oo ka kala yimid gobollada kala gedisan ee maraykanka iyo sidoo kale dalka kanada jamaal axmed cusmaan v o e colombos ohio
waagaag dhegaystayaal jamaal axmed cismaan aad buu mahadsan yahay oo wararkii ugu dambeeyey dhinaca ciyaaraha inooga soo waramayey ama inooga soo gudbinayey gaar ahaan ciyaaraha ka socda gobolka colombos aan idhaahda magaalada colombos ee gobolka ohio ee waddanka maraykanka haatanna dhinacii kaalmaha heesa aynu jaleecno waxaynu ku wada nasan doonaa codka fanaanka shay miro daacad iyo weliba heesta sagal
shay miro dacan ayaan kusoo gabagabaynaynaa baahinteennii duhurnimo ee idaacadda dhallinyarada maanta ee laanta afka soomaaliga v o a intaan mar kale hawada kusoo noqonayno haddii alla idmo aniga iyo cabdixakiim maxamuud shirwac waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo subax duhur wanaagsan
sadaashuna ii wacnay adigoon cidna ila simayn wataad bogaygu siday sadaashuna ii wacnayd adigoon cidna ila simayn wataad bogaygu siday safki ku xidhnaa wadnaha suleeqay maxaa xanibay taladii aan wada saxniyo maxaa samiirkii ku dhacay safki ku xidhnaa adnaha suleykay maxaa xanibay
ku dhacay